الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan dadkii la magac dhabay oo la sheegay hadday mas-uuliyiin yihiin hadday odayaal yihiin hadday ganacsato yihiin hadday dhallinyaro yihiin dhammaan mahadnaq weyn ayaan u soo jeedinayaa wakhtiga qaaliga ah oo ay soo maaragta ay noo soo quureen ilaahayna miisaanka xasanaadkooda ha ugu daro anigu waxaan rabaa kelimad yar oo wacdiga ku saabsan inaan ka qayb qaato shirka uga qayb qaato kelimadaasi waxa weeye in la isfaro ilahay cabsidiisa la isfaro ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum ilaahay wuxuu ayaddaas nagu farahayaa inaan ilaahay asaga ka cabsanno haddii aan ka cabsanno ilaahay wuxuu leeyahay yuslix lakum acmaalakum acmaashiinna ilaahay waa idiin hagaajinahaya wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinnana wuu idiin dhaafahaya waxa aan joognaa waa adduunyo weeye adduunyaduna waa muddo yar meesha loo socdana waa meesha aan wada garanayno waa aakhiro cid nooga horraysa aysan jirin camalkeenna mooye wax kaloo nooga horreya aysan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka meydkaa waxaa raaca saddex waxaa raaca ahalkiisa iyo maalkiisa iyo camalkiisa laba waa soo noqonayaan maalkii iyo ahalkii way soo noqonayaan waxaa meeshii kula harahaya qofkii camalkiisa hadduu wanaagsanaa iyo hadduu xumaaba isaga ayaa ku mudan su-aalaha la isweydiinahayo qabriga la isku weydiinahayana waad la socotaan waa saddex su-aalood rabbiga ayaa lagu weydiinahayaa waxaa lagu weydiinahayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo suuradiisii inta lagu tuso labada malag markay yimaadaan oo munkar iyo nakiir la yidhaahdo nebi moxamed baa suuradiisii la ystushaya markaasaa la leeyahay ninkan ka waran ma taqaan qofkii haddee muslimka ahaa oo isagu yaqaanay wuxuu leeyahay waa garanayaa waa rasuulkiina loo soo diray waan rumaynay waan raacnay qofkaas marka suaashii jawaabtii uu ka jawaabay jawaabtii su-aashii uu ka jawaabay laakiin qofkii aan horay u aqoon nebiga caleyhi salaatu wasalaam aan baran aan sifaadkiisi hore u aqoon aan diintiisii aqoon wuxuu leeyahy dadkaan maqlay iyagoo leh yacnii rasuul iyo nebi sheegsheegahay anna sidii baan iska maaragta iskaga raacay marka waxaa loo baahan yahay su-aalahana sugahaya saddexda su-aalood rabbi baana la weydiinayaa nabigi baana la weydiinaya diinteenibaa wax laga weydiinaya intuba marka su-aalahaasi qishno ma jiro qofkaaga jawaabhayana ma jiro rishwo iyo magaranaysa laaluush ma jiro maalintaas marka waxa weeye wixii qalbigaaga ku sugnaa oo adduunka aad ku haysay yaqiintii adduunka aad ku haysa aad ku anfacaysa marka saddexdaas su-aalood ayaa loo baahan yahay qofku inuu iska adkeeyo oo barto diintiis inuu barto rabbigiis inuu barto nebiga caleyh salatu slam inuu barto sala allahu caleyhi wasalam marka diinteennu sidaad ogtihiin waa xuquuq dhammaanteed waa xuquuq xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda addoommadiisa xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda addoommadiisa ka koobanta addoommada laftoodu waa aqsaam xuquuqu almalaa'ika xuquuq alambiyaa walrusul xuquuq alculamaa waalawliyaa xuquuq almuslimiin xuquuq alzawja xuquuq alzawj xuquuq alwaalideyn xuquuq alabnaa diintu waa xuquuq xuquuqdaas marka qofkii ka soo baxa adduunku intuu joogo qof walbaba xuquuqda uu ku leeyahay iyo qolo walbaba xuquuqda ay ku leedahay qofkii ka soo baxa haddii waxa weye qof isagu ku guulaysanaya imtixaankii maalinta qiyaamo ku guulaysanaya weye qofkii xuquuqdii wax ka dhimana de hawshaasa u taalla waxay culammadu yidhaahdaan haddii qof walba xuquuqdii loo diray oy sida ay taa uga soo bixi lahaa xataa looma baahdeen maxaakim iyo qaadiyaal iyo midna looma baahdeen lanna qofku isagaaba xaqiisaya qof walba isaga xaqiisa ku toosan marka laysmana dacweeyeen looma baahdeen qaali iyo maxaakim in la sameeyo ciidan iyo shurdo iyo boolis midna looma baahdeen ummaddu waa iska toosi lahayd dhibku wuxuu ka yimid qof marka xuquuqdiisii uu taqsiir ku yimid ayay dhib u yimid xuquuqda waxaa ugu weyn xaqi ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan baranno ilaahay subxaanahu wa tacaala waana abuuray koonka dhan buu abuuray hani buu ka yahay wax alla wixii uu abuuray ilaahay hani buu ka yahay laakiin annaga waa u baahannahay laxda ama yacni daqiiqad ama saacad ama maalin midna kama maaranno marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna noo uumay wuxuu noo uumay inaan isaga caabudno wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun jinni iyo insi uma uumin ilaa inay caabudaan maahani marka cibaadadii ilaahay inaan u gudanno rabbi subxaanahu wa tacaala waa xaqa ugu horeeya oonal ku leeyahay cibaadadaas marka markaan gudanayno lafteeda gudasho keliya maahane inaan keligiis ku gaar yeelno yacni xaqa ilaahay in keligiis lagu gaar yeelo ayaa loo baahan yahay xaqa ilaahay waxaa ka mid ah salaadda aan tukanayno baa ka mid ah waxaa ka mid ah salaaddii qeybaheedaa ka mid ah hadday rukuuc tahay hadday sujuud tahay hadday tahay ma garanaysaa yacni axkaamtii salaadoo dhan ilaahay baa iska leh waxaa ka mid a xuquuqda ilaahay leeyahay xajkii oo kale ilaahay inaan u xajinno keligiis u xajinno yacnii kacbada lagu dawaafaayo cid kaleo macnaha meel ilaahay uusan amrho lagu dawaafi kara ma jirto xuquuqda ilahay bay ka mid tahay waxaa ilaahay xuquuqdiisa ka mid ah baryaha la baryo keligiis baa la baryi karaa ilaahay subxaana wa tacala keligiis baa la baryi karaa yacni baryaha waa dhowr nooc qofku wixii insaanka iyo makhluuqa waxay awoodaan baa laga baryaa laakiin wixii aan ilaahay mooyo cid kaleo awooda aysan jirin rabbi keliyaha laga baryahaya cid kaloo laga baryi karaa ma jirto matar haddaad u baahatid haddaad u baahatid caafimaad u baahatid haddaad ilmo u baahatid haddaad maaragta magaranaysaa yani cabsi ay ku qabato rabbi subxaanahu wa tacaala keligiis ayaa iska leh xaqaas iska leh cid kaloo lalihi ma jirto sidoo kale nadarka waxa la yidhaahdo ama la yidhahdo sharadka rabbi subxaana wa tacala keligiis baa wax loo nadraa keligiis baa wax loo nadraa cid kaloo loo nadraa ma jirto yani ilaahi subxaana wa tacaala xuquuqdiisay ka mid taha haddaad dhaaranaysid rabbi baa ku dhaaranaysaa cid kaloo ku dhaaranaysaa ma jirto gowraca waa badan tahay xuquuqda rabbi oo ilaahay uu nagu leeyahay u khaaska way badan tahay xuquuqdii rabbi lahaa marka haddii inta laga soo qaado khalqigiisii axad ka mida la siiyo dulmigay soo gelaysaa dulmiguna waxa weeye wadcu shayi fii kayri maxallihi shayga oon meeshii loogu talagalay meel ahayn la dejiye weeye marka xaqa rabbi leeyahay ou kali yeelno oon isaga u dayno oon keligii subxaana wa tacaala u kali yeelno xuquuqda ay khalqigu nagu leeyihiinna iyagana aan gooni u gudanno xuquuqdaa waxaa ka mid ah xuquuqda nabigeena caleyh isalaatu wasalaam nagu leeyahay nabigeena caleyh isalaatu wasalaam xuquuqdiis waxa weeye taacatuhu fii ma amar wixii uuna amray inaan ku adeecno wa tasdiiquhu fii ma akhbar wixii uu noo sheego nooga warramayna adduun iyo aakhiro iyo wuxuu nooga warramay iyo umamtii naga horreysay iyo waxa dhici doona nebigu caleyhi isalaatu wasalaam waa nooga warramay ayadana inaan u rumayno wa anlaa yucbad allaah ila bima sharac inaan ilaahay lagu caabudin ilaa sharcigu asagu jideeye maahane saddexdaas xaq baa ugu waaweyn oo ah asaga in la adeeco awaamirtiisi iyo nawaadidiisi la adeeco in ma garanaysaa wix alla wuxuu noo khabray oo noo warramay aan u rumayno sala allahu caleyhi wasalam iyo ilaahay markaan caabudayno ariiqiisa inaan raacno nabiga caleyh sala slam ariiqi uu noo jideeyey oo ilaahay u caabuday yidhi inaan ku raacno oo annagu aanan ariiq iska falan xuquuqdii nebiguna waa midaas xuquuqdii ilaahay subxaana wa tacaala uu lahaana wax kuma leh xuquuq u gooniyuu leeyahay xuquuqdiisa waxaa ka mid ah in risaaladiisa la rumeeyo inay caam tahay in risaaladiisu inuu rasuulku inuu yahay khaatamu nebiyiin nebiyaasha midkii khatimay ugu dambeeyey inuu yahay oon nebi ka dambeyn xuquuqdiisa waxaa ka mid a inuu macsuum ka ahaa khata iyo gaf iyo halmaan uu diintii wixii loo soo dhibay uu ku gafo xuquuqda nebigu waa badan tahay caleyh isalaatu wasalaam xuquuqda kaleeto oo ay nagu leeyihiin dadka ma garanaysaa ahludiinkaa ama dadka awliyada ah ama dadka culummada ay nagu leeyihiin iyaguna waxay nagu leeyahy alixtiraam inaan ixtiraamno inaan jeclaanno inaan u gargaarno hadday nooga baahdaan yacni xaqa muslimka uu kugu leeyahay weli marka la leeyahay macnihiisu maaha nin fulaan iyo hebel iyo hebel oo la yaqaan keliya maaha waxa weye qof kasta oo ilaahay rumeeya oo kana cabsado camalkiisa wanaagsan la yimaada qofkaasaa weli ilaahay ah alaa ina wliyaaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun maxay yihiin awliyada ilaahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay rumeeyey rasuulkiisa allana ka cabsada weeye marka qof kasta oo muslima oo mumina ilaahayna rumaysan kana cabsada weli ilaahay weeye haba kala tagsanaadeen oo darajo ha kala darajo sarraadeen qof walba cibaadada intuu ilaahay cibaadadiisa iyo taqwadiisu la eg tahay ha kala sarreeyeen waxaana ugu fadli badan markii ambiyada laga soo tago abu bakar radia allahu canhu sayiduna abu bakar uma cumar uma cuhmaan uma cali intaa waa lasku waafaqsan yahay sayid alawliyaa inuu abu bakar yahay bacda nabiy sala allahu aleyh wasalam cid ka fadli badan aysan jirin waa lasku waafaqsan yahay marka waxa weeye qof kasta oo ilaahay rumeeyo ilaahay ka cabsada waa weli ilaahay wey weli ilaahay wey ku gooniyo oo laleeyahay fulaan iyo fulaan iyo fulaan bay khaas ku tahay ma jirto qof kastoo marka weliya haddii uu nool yahana in maaragta haddee la ixtiraamo oo ma garanaysa la tawqiiriyo nagu leeyahay oo la jeclaado haddii uu dhintana waxa weeye xuquuq buu leeyahay xuquuqdaas waxa weye in istikfaar iyo dembi dhaaf loo weydiiyo cumuuman dadka muslimiinta ah oo dhintay dhammaan hadda waxa weye waa awliyaa ullah insha allahu tacala qofkii muslina oo ilahay ka cabsan jira oo dhintaa waa weli ilaahay weligaas ilaahay marka xuquuqda awliya waxaa ka mid a in loo duceeyo istiqfaar iyo dambi dhaaf ilaahay loo weydiiyo ma garanaysaa ilaahay loo weydiiyo taasaa ka mid a xuquuqda ay leedahay haddii aan ziyaaranno qubuuraha aan ziyaaranno waxaa jira dadku inay dadka qaarkood yidhahdaan dad waxaa jira awliyadii diidan awliye lama diidi karo ilaahay baaba qur-aankiisa ku sheegay nebiga axaadiistiisa ku sheegay qof diidani ma jiro awliyo qofkii inkira qur-aankii wuxuu ku soo arooray iyo sunnadiina haddii waxa islaamnimadiisaaba khatar ku jirta laakiin waxaa laisku haystaa waxa weeye xaqa awliyadu nugu leeyahin maxay tahay markaan qabriga tagno qubuurta ziyaaranayno see u ziyaaranaynaa maxay xaq u leeyihiin maxays xaq u lahayn meesha masaladu ay ku jirtaa halkaas weeye awliyo lama diidana laakiin markaan qabriga tagno maxaan ku samaynaynaa awliyada ma ayagii baan ag fadhiisanaynaa oo baryaynaa laftoodii mase sidii nebigu caleyhi salaatu wasalaam qubuurta u ziyaaran jiray ogaada qubuurta uu nebigu ziyaaranhayay waa qubuurtii asxaabtiisii ridwaanullaahi calayhim nebigu caleyhi salatu wasalaam qubuurta uu ziyaaranhayay oo baqiic waa afdalu lkhalqi bacda alambiyaa yacni dad khalqiga ayaa ugu fadli badan asxaabta nebiga soo maaha ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam asxaabta ugu fadli badan ayagu ziyaaranhayay sidii marka nebigu asxaabtiisa u ziyaaranhayay inaan u ziyaaranno weeye sidaa u ziyaaranayna waxa weeye oo sida sunnada ahi qofku markuu qabriga tago inuu horta salaamo sidii nabiga calay slam uga barannay assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun yakfir allahu lana walakum macnaha waa salaamtii caadi salaamtii caadi assalaam assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin dadkii mu'miniinta la salaamay weeye antum salafuna wanaxnu bilathar adinku waxaad tihiin kuwii naga sii horreeyey mowdka iyo aakhira nooga sii horreeyey wanaxnu bilathar anaguna jidkaan kusii jirnaa yakfir allahu lana walakum yacni adinka iyo annagaba ilaahay dembiga ha noo dhaaf intaas waxa inta sunnada ah oo nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu noo jideeyey sidoo kale yani waxa qofku inuu ku cibro qaato oo dadkaani meeshay maran aan marayno beri marayno iyaduna waxa weeye sunnadii noloo jideeyey weeye waxa aan ka mid ahayn sunnadii aan ka mid ahayn waxa weeye in asaga qabrigii laftiisii la baryo oo wax la weydiisto in istiqaatho la weydiisto gargaar laga dalbo in qabrigiisii inta la dhiso la masaxdo waad ogtihiinoo kutubta fiqiga culimmaduna waa joogtaaye inaan qabriga calaamad ka badan ama hal shibri iyo calaamad intii ah ka badan aan la ogolayn sababta waxay noqonaysaa fitno ayay dadka u tahay waxaan ognahay anagu markaan yaran qubuuraha ziyaaran jirnay qabriga kii dhisan oo aad u dhisan waan ag fariisan jirnay kuwa yaryaroo aan dhisnayn waa iska agmari jirnay kii asagu rinjiyeysan oo midabyalana taas waxaan u haysanaba inuu asagu ka fadli badanya inta kale oo asaga waxa weeye waa xaajaadka kuwa la weydiisto marka nebigu caleyhi salatu wasalaam marka uu diidahayo qubuurta in la dhiso macnaheedu waxa weeye ma ahan waxaa loo diida dadku inay ku fitnoobaan oo dadku ay u maleeyaan qof inuu masya gooniya leeyahay dadku waa isku mid hadday dhinteen waxa ay nooga baahan yihiinna waa intaas aan soo sheegnay ayay nooga baahan yihiin marka in qabrigii la dhiso in asagii la barakaysto la masaxdo meel la masaxdo oo ajar laga helayo waxaa ka jira kacbadii kacbada lafteedu afar rugni bay ka koobantaha afar tir bay leedahay laba ayaa la masaxdaa labada kale xataa sunno maaha in la masaxdo marka meel beytkii ilaahay laba rugni kaliya laga masaxday labadii kalena aysan sunno ahayn cid kaleoo la masaxanahayo meel kaleoo la masaxdo oo ajar laga helayo ma jirto marka waxaa la rabaa in inta diintii loo noqdo kutubtii loo noqdo wixii sunno ah oo diin ah oo kutubaha ku qoranna in lagu dhaqmo wixii hadda caado iyo dad laga soo gaaran ee laiska daayo siba wixii gaarsiin kara qofka diintiisa inuu dhaawaco waxaan baraarujinayaa waxa weye masalada ku saabsan dadku maxaa looga hadlayaa towxiid iyo shirki iyo maxaa looga hadlayaa dad baa yidhi ma dadkaana mushrikiina ummaddu mushrikiin maaha alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baa naga dhigay ummad muslina oo ahlu sunnah naga dhigay yacnii meelaha ummado kale ay gaalo yihiin oo ay caabudahayaan dibi iyo lo caabudahayaan waxaa la sheegaa hindiya oo kaleeto laba boqol oo milyan laba boqol oo milyan oo sacaad baa la caabudaa oo sucu maanta hadduu jidka soo istaago dadku aysan dhaqaaqayn baabuurta ay wada istaagayso waa laba boqoloo milyan oo sacaad waxaa jira kaniisado iyo macaabid lagu caabudo jiirarka iyo dowliyaalka lagu caabudo marka waxaasoo dhan ilaahay waa naga badbaadiyey ilaahay ummad muslimu naga dhigay bal wuxuu naga dhigay ummaddii nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam khaatam alambiyaa walmursaliin afdal alumam baa ilahay naga dhigay marka ummaddan ummad muslina weeye laakiin marka laga hadlayo shirkiga iyo towxiidka laga hadlayo waa asalkii diinka asalkii diinka inuu dhaawacmaa la diidahaya haddii salaad laga hadlo macnaheed maaha dadku inay taariku salaad yihiin haddii laga hadlo zina laga hadlo dadku inay zinaad yihiin ma ahan haddii laga hadlo xaj iyo soom iyo zake laga hadlo ma aha macnuu inaysan dadku soomin oo salaadoon maahan macnaha waxa weye in la xifdisto oo wixii wax dhibahaya laga ilaaliyo weeye ma ahan in maaragta la yidhahdo maaha maxaa towxiid looga hadlay taasi boos meesha kuma jirto waxaad ogtihi nabiga caleyhi isalaatu wasalaam saddex iyo labaatan sana ay dacwadiisu ahayd saddex iyo toban sano ka mid ah maka ayay dacwadiisu uu joogay saddex iyo tobankaas sano yacni soon lama waajib yeelin xaj lama waajib yeelin يعني زكاة لما واجب يرين خمرا لما حرمين حجاب لما سودتين انت النبي وحكى لا كلمة التوحيد لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله كلمة التوحيد كان شرحي يعني tobankii sano oo dambeysay ayaa dadka axkaamtii kale soo degtay marka ahamiyadaasuu towxiidku leeyahay waxaa ka mid a maalan ahamiyadiisa ka mid a ambiyada ilahay inay ilahay ka magangeli jireen inay ka magangeli jireen shirkiga nebi ibraahim ood ogtihiin abulambiyaa inuu yahay yacni imaam alxunafaa inuu yahay ayaa waxuu leeyahay wajunubnii wa baniya an nacbud alasnaam rabbi iga dheere aniga iyo ilmahaygaba inaan sanam caabudno oo kuu shariig yeelno sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu yidhi ashirku akhfaa من د... إليكم من دميم النمل يعني من دبي... من دبيب النمل يعني شرك وحو كقر وحو ك... وحو ددك وسو دومن وسو وسو دونتا سي كقرسون sida quraanjadu markay socoto kale quraanjo socota siiba habeenkii lama dareemi karo sidaas ayuu u qarsoon yahay shirkigu markaasuu nabigu abubakar wuxuu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam abubakar wuxuu ku yiri duca waxaan ku baray haddaad tiraadid ilaahay uu kaa yani shirkigaas uu kaa tabinhayo ducadaasoo ah اللهم إني أعوذ بك أن أشرك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم يعني إله وحن كان مغنغلا أنا أوق إن أكون شريك يرو وحي أنا أوغينا إله أديك دم دافك ويديسنا كا ويديسنايا marka sidaas ayay masaladu muhiim u tahay yacni hadalka inaan ku dheeraado ma rabo waxaan kusoo khatimayaa intaan oo muslimiina oo dadkii goboladan u dhashay ah waxa loo baahan yahay horta diintii in gacanta mid lagu qabsado adduunyadiinana waa u baahantihin inaa wanaagsataan waa u baahantihiin dad yar oo isku duuban haddii la helo adduunyada oo diinkoodana ku toosan adduunyadana waa u toosaysaa waxay yidhahdaan rajulun duu himma yuxyi umma nin innagaas naga mid ah ayaa nin rajulun duu himma nin himmad leh himmad sare leh ummad dhan ayuu noolayn karaa rajulun duu himma yuxyi umma ummad dhan buu noolayn karaa marka ummaddan haddii laga helo dad himmad leh oo himmad sare leh oo dadkooda u istaaga inay wax taraan waxa weeye meel dheer bay gaarsiin karaan cid kaloo maqan oo la sugaayo oo inay wadankan ama dad dhulkan wax u qabatay laga sugayaana waxama inaysan jirin waxaa la yidhahda dad wax ku sheekeeyaan wadanka la yidhaahdo jabaan waa jasiirad yaroo bad dhexda ku taalla waana wadanka aragteenu maanta waxa uu soo saaro adduunka wax ugu qaalisan weeye shaygan jabaan wey haddii la yidhaahdo uma baahna war kale uma baahna waxaa la yidhahdaa boqorkii jabaan wuxuu diray boqol wiil buu u diray dhulkaas yurub oo markaa xadaaradu ka jirtay boqolkaas yurub wuxuu ugu talagalay inay soo bartaan xadaaradii jirtay inay soo naqliyaan wadanka keenaan boqolkii marka niman dhallinyaraha ahaayeen markay arkeen hadda adduunkaas furfuran oo yacni ma garanaysa ay arkeen lahwigii iyo lacibkii arkeen bay wixii iska dhex dabaasheen markii warbixintooda loo soo gudbiyey ayuu wuxuu yidhi boqolkii ha laii soo celiyey boqolkii waa la soo celiyey magaalada dhexdeeda ayuu keenay meel saaxaa isugu keenay boqolkiiba wuxuu hala toogtay bartii baa boqolkiiba lagu toogtay markii ummaddii ay arkeen meesha masiirka ay mareen boqolkaasi ayuu wuxuu yidhi baa la boqol kale hadda ha la keeno boqol kaleo dhallinyaraha la diro waxa la yidhi haddaad haddee wixii la idiin diray ka soo baxdaanna da waa la arki doonaa haddii kalena masiirkaasaa idiin dambeeya boqolkii la diray ayaa waxa la yidhi asal u ah maantay xadaarada ay gaartay jabaan ay gaartay ay gaartay boqolkaasa asal u ah marka macnaha qofka dad hadday jiraan himmad leh oo isku xiran oo magan oo meel hiigsanhaya meel ay higsadaan leh wax weyn bay dhalin karaan laakiin ummad kala tagsan oo kala tafararuqsan waxaa laga yaabaa inaysan waxa weeye waxba aysan gaarin ku dheeraan mahay hadalka hadalkayga fufurid buu ahaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد